qaraarkan ayaa u fasaxayay dowladaha xubnaha ka ah qaramada midoobey inay ka hortagaan oo ay qabtaan maraakiibta soomaaliya u daabula ama ka daabula agabyada la mamnuucay oo ay ku jiraan hubka sharci darrada ah ee la geeya soomaaliya iyo dhuxusha laga dhoofiyo xeebaha dalka cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka cunaqabataynta ayaa socon doonta ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha disembar ee sanadkan labada kun shan iyo labaatanka qaraarka ayaa sidoo kale dib u cusboonaysiiyey shaqada guddi khubaro ah oo haga korna kala socda nidaamka cunaqabataynta ee la saaray al-shabaab guddiga ayaa muddada loogu kordhiyey ilaa iyo saddex iyo tobanka bisha janaayo ee sanadka dambe ee labada kun lix iyo labaatanka warmurtiyeedka ka soo baxay shan iyo tobanka xubnood ee golaha ammaanka ayaa loogu baaqay dhammaan dowladaha inay ka hortagaan al-shabaab iyo kooxaha kale ee ku howlan wiiqidda nabadda iyo amniga soomaaliya iyo guud ahaan mandiqadda dowladaha ayaa lagu booriyey in aysan ogolaan in kooxahaasi argagixisada ay helaan hubka iyo rasaasta islamarkaana ay qaadaan tallaabooyin lagama maarmaan ah oo ka hor istaagaya in saanado militari oo sharci darro ah la geeyo soomaaliya golaha ammaanka ayaa go-aamiyey in xayiraadahaasi aanan lagu dabaqin hubka ama saanadaha loo daabulo dowladda federaalk ah ee soomaaliya ciidanka militariga soomaaliya sirdoonka qaranka ciidanka booliska soomaaliya iyo ciidamada badda codaynta qaraarka kadib ayaa waxaa xarunta golaha ammaanka ka hadlay dhowr ka mid ah shan iyo tobanka xubin ee golaha danjiraha gayaana u fadhida qaramada midoobey oo ku hadashay codka dalkeeda iyo saddexda dowladood ee hadda golaha ammaanka ku matala qaaradda afrika ee kale ah soomaaliya aljeeriya iyo sieraleon ayaa sheegtay in ay taageersan yihiin go-aanka golaha islamarkaana ay muhiimad gaar ah siinayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab balse nidaamkan la waafajiyaa dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto kooxaha argagixisada xubnaha ugu tunka weyn dowladaha galbeedka ee golaha ammaanka ayaa qaraarkii shalay ee golaha ammaanka u muujiyey taageero xooggan ergeyga joogtada ah ee dowladda u k u qaabilsan qaramada midoobey danjira barbara ayaa sheegtay in sida wadajirka ah ee loo meelmariyey qaraarka tirsigiisu yahay laba toddoba toddoba lix uu muujinayo sida goluhu uu ugu midaysan yahay taageeridda dadaalada dowladda soomaaliya ee ka dhanka ah al-shabaab waxay ku nuxnuuxsatay in qaraarku uu sii hayo xirmo adag oo cunaqabatayn ah oo loogu talagalay in lagu wiiqo al-shabaab lagu carqaladeeyo dhaqaalaheeda in soomaaliya laga taageero sidii ay u noqon lahayd awood taagan iyo in la xoojiyo iskaashiga caalamiga ah ee arrintani kusimaha wakiilka maraykanka ee qaramada midoobey john kelly oo isna ka hadlay arrintan ayaa ku nuuxnuuxsaday muhiimadda iskaashiga caalamiga ah ee la dagaalanka argagixisada iyo taageeridda xasiloonida gobolka john kelly ayaa sheegay in ay muhiim tahay wax ka qabashada marinada badda cas ee ay kooxaha al-shabaab iyo xuutiyiinta yemen sida sharci darrada ah wax isugu gudbiyaan wuxuu sheegay shabakadaha wax taxriibiya inay fududeeyaan hubka sharci darrada ah canaasirta argagixisada iyo lacagaha ay kooxaha argagixisada gobolka isweydaartaan arrintaasi ayuu ku tilmaamay khatar weyn oo halis ku ah xasiloonida gobolka golaha ammaanka ayaa cunaqabatayn tan la mid ah saaray al-shabaab kowdii bishii disembar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii halka uu qaaday cunaqabatayntii muddada dheer saarnayd dowladda soomaaliya